asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii lixaad ee kitaabka نخبة الفكر للإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى وإلهي سبحانه وتعالى ولا كيفية مخلوقات كذا يعني سجدة المال صلى الله عليه أو الكبار الله عليه يا حاجته قال إله معناه إلهي كوش بعدين مخلوقين مركب إلهي وحي إن قانون إيا قاعدة الله سميه مويان هدي لنا القرآن والقرآن قال لما كحب نتاع الله راعه وحصها على يمثل إليه كل معنى واحد ويمين بنبو معنى قال لما كحب إليه ومركب بعضهم موسى منه وحليه وحلى مامانا bidcada gaalnimada keenaysa saaxibkeeda aan xadiid laga qaadanaynin waa inuu ninku uu bidcanimo ku sameeyo wax diinta looga ogyahay daruura ahaan looga ogyahay almacluumaat min addiini bidaruura waxyaalaha iska daahirka janiga ee nina aan ka qarsoonayn waxyaalahaasoo kale hadduu bidca kula yihaahdo bidcadaasi ku gaaloobaya buu leey laakiin ashyaada karqarsoon ee ijtihaadka u baahan ee cilmiga u baahan hadduu bidcanimo uu ku dhacay gaalnimo ma keenaysu leey marka baabkaas macnaha ilaah looga firsado ubaayaa buu le taasi waa midda koobaad macnaha waxa hadday bidcadiisii mukafiro tahay jumhuurta xadiiskiisa ma aqbalaya bari bidcadiisii marka waa mutafiqa faasiqnimo way gaarsiinaysaa laakiin heer gaalnimo ma gaarsiisnaa wuxuu leeyahy marka xaafis sidii dooranayo waxa weeye waxaa loo kala qaadaya isagana laba qaybood inuu nin daaci a yahay oo afkaartiisa iyo mabaadidiisa iyo bidcadiisa dadka ugu yahay iyo inuu yahay nin iska gaabsaday oo isagu intuu bidcadan iska rumaysan yahay gurigiisa kula jira oon dadka ugu yeedhin labadaasaa loo kala qaaday hadduu daaci yahay bidcadiisa dadka ugu yeedha laa yuqbal minhu shay walaa karaama wax laga yeelaya ma jiro waxba laga aqbali maayo sida xaafid urajaxay macnaha waxaa ku yimid kii aan bidcadiisa dadka ugu yeedhayn bidcadiisuna waan soo marnay inay mukasiqa tahay ee mukafir aysan ahayn kaasaa haddana lasii kala qaadaya waxaa la fiirinayaa wuxuu wariyey wuxuu wariyey haddii uusan waafaqsanayn madhabkiisa iyo bidcadiisa iyo mabdigiisa hadduusan waafaqsanayn ee uu khilaafsan yahay waa laga qaadanaya waa laga warinaya haddiise laakiin wuxuu wariyey uu waafaqsan yahay bidcadiisa iyo madhabkiisa markaa isagana laga qaadan maayo saasuu macnaha waxa way xaafid ibn xajar u rajaxayaa wuxuuna u fiirinayaa jawzajani nisaa-i sheekiisa ayuu u fiirinaya arinta iyada maaha khilaaf dheer baa marka ku jira khilaaf dheer xaafid ibn xajar iyo muxabitiinta mutaakhiriintoodu waxay daafka kusoo uruurinayaan markay isu geeyaan bidcadu mar haddaysan mukafiro ahayn waxay ku soo aruurinayaan ninku mar haddii ammaanana uu leeyahay sidqi iyo runna lagu yaqaano walow daaciba ha ku ahaado bidcadiisi xadiidkiisa waa laga qaadanaya saasay marka ugu dambaysa kusoo uruurinaya labadaa shardi ma sheegaya alamaana wasidqi basay kusoo uruurinaya arrintaana waxaa keenay waxaa laga helay saxiixaynka bukhaari iyo muslim baa waxaa laga helay rag fara badan oo mubtadica ah oo haddana afkaartooda iyo bidcadooda ducaadku ahaa oo haddana bukhaari iyo muslim ay ka wariyeen saasaa la helay saas daraadeed baa culimadu waxay leeyihiin asalka waxaa fiican in la ictimaado la yidhaahdo alsidqu waalamaana labadaa mar hadduu aaminsan yahay ninku oo saa lagu og yahay walow mubtadacaadu bidcadiisana daaciha ku ahaadeen xadiidka in laga qaato sidaasaad moodaa inay muxadisiintu macnaa waxa u badan yihin inay badan yihiin macnaa waxa weye mutaakiriinta qayb ka mid a inay rajaxayaan saas weeyaan ayib uma albidcatu bidcadii imaa bimukafirin inay ahaato mid gaalnimo gaadhsiinay aw bimufasiqin bisababi mufasiqin mid fisqi gaadhsiinaya inay tahay falawalka hore ee macnaha mukafirka laa yaqbalu ma aqbalayaan saaxibaha saaxibkeeda aljumhuuru jumhuurtu ma aqbalayaan waxba ma aqbalayaan wataani ka labaad ee macnaha waxa weeye aan mukafirkayn mufasiqaana yuqbal waa la aqbalayaa xadiidkiisa maa lam yakun wadusahayn daaciyatan mid afkaartiisa ugu yeerto fi lasaxi sida saxiixnimada badan afkaar waxaa ku jirta khilaaf kaloo fara badan baa ku jira khilaaf kaloo fara badan baa ku jira saas weyaan ilaa in rawaa inuu wariyo mooyaane maa yuqawii wax xoojinaya bidcata bidcadiisa xoojinaya mooyaane macnaha kii aan daacig ahayn oo fa yuraddu waa la radini hadduu wax wariyo wax bidcadiisa xoojinaya cala almukhtaari sida la doortay wa bihi midkaasuna saraxa caddeeyey aljawzajaniyu shaykhu nasaa-iyi ahaa saaxibu macrifati xadiid macrifati rijaal يعني waxa weeye meesha ayuu hadalkiisii kusoo guurinaya xaafid ibn xajar maanta saas wey sidaas in mubtadicada xadiidkooda laga qaatana waxa weeyaan waa daruuri waxaa keenay in xadiidkooda laga qaato qolada odhanaysa aslan mubtadic in xadiid laga qaato ma banaana waxay ku cileynayaan oo leeyihi ninka mubtadica haddii xadiid laga qaato oo sheekh laga dhigo waxaa imaanaysa in bidcadiisii la tarwiijiyey oo la weyneeyey oo nin sheekoo weyn oo macnaha waxa weeye imaamu maalig oo kaleeto la yaqaan ama culimadeena waaweyn oo casriga maanta joogto oo kale haddii nin mubtadaca iyagoo hoos fadhiyo macnaha waxa weye arday u alaag ujeeda soo ummaddii ku kaftoomi mayso way ku kaftoomi waxaa la odhanaya macnaha waxa weeye waaba sheekii sheekabal wey saasaa la odhanaya si aysan saasi u dhicino dadka mubtadicada marka aysan muuqaal noocaas u qaadin ummaddu u kaftoomin daraaddeed bay leeyihiin yaan mubtadic oo dhan waxba looga warinin waa qayb qaybta ra'yigaa qabto ujeeda waxaa marka jira qayb badan oo ka mid a muxadidiinta bal taabiciinta raggoodii rag waaweyn oo ka mid a ayaa waxaa lagu sheegaa yacni bidcada qaybo ka mid a lagu sheegaa masalan qataada oo kaleeto waxaad arkaysaa waxaa lagu leeyahay rumiya bilqadar qadar baa lagu sheegay rumiya bitashayuc qadarka iyo tashayuca iyo afkaartan gadaal dambe waxay ka noqotay iyo casrigii salafka waxay noo kala gedisan ayib haddii marka la yidhahdo raggaa waaweyn ee axaadiista oo badidooda wariyey ha looga tago axaadiistooda bidcayada ku dhaceen haddii la yidhahdo axaadiis far badan baa meesha ka baxay sidaasna waxaa qaliiliyey yani waxa weeye cali madini unaaa cali madini ayaa wuxuu yihi waxaan weydiiyey yaxya ibnu saciidin alqataan ayaa waxaan ku yidhi buu yihi cabdiraxmaan ibnu mahdi wuxuu leeyahay baan ku ii cabdiraxmaan ibnu mahdi ayaa wuxuu leeyahay qataada wuxuu leeyahay buu yihi ha ka qaadanin nin kasta oo bidco madax u ahaa oo bidco macnaha lahaa xadiid ha ka warinin buu leeyahay cabdiraxmaan ibnu mahdi bal yaxya u ka waran baan ku ihi yaxya ibnu saciidin alqataan marka wuxuu yihi haddii aadan ka warinin maxaad samayn buu yihi qataada iyo hebel iyo hebel iyo hebel maxaad ku samayn buu yihi haddaad axaadiistooda kuwaa ka tagta buuri axaadiis fara badan baa ku dhaafaysood ka tegeysaa ujeeda marka ninku mar haddii ammaano iyo lagu hayo sidqi iyo ammaano lagu hayo waxaa macnaha mutaakhiriintu ay badeen in xadiidkiisa la warinayo sidaas wey macnaha la qaadan ثuma suء الxifdi in kana laazima fahuwa shaad calى ra'yin aw طaari'an falmnطalq wmataa tuubica shayu wamataa tuubica sayiء الxifdi bmuctabari وkda الmstur والmrsل والmdls saar xadيiثهm xasn la لذاته bl bاmجmوع ثuma suء الxifd xifdigii xumaaday xifdi xumadii waa kii tobnaad wey in kaana hadduu yahay xifdi xumadu laaziman mid raawiga laazimaysa fahuwa kaasi xadiidkaasi ashaadu shaad wey alىa ra'yi calىa ra'yi bacdi ahli اcilm aw amase suu xifdigii xifdi xumadii daari'an buu noqday mid gadaal ka yimid oo dib kaga yimid raawiga mid laazim ah oo uu la soo barbaaray oo min awali wahla oo xadiidka uu dalbay ku yimid ma ah ujeeda ee waxa weye gadaal danbuu kaga yimid ama markuu weynaaday iyo duqnimaa ku keentay xifdi xumada ama uu indhabeelay indhabeelkiibaa marka ku keenay ama waxaa ku keenay kutubtuu wax ka akrin jiro kitaabkii baa ka gubatay ujeeda kitaabtu waxba fiirfiirin jiro kitaabka aka guday markaasaa xifdi xumo keentay dusha ka akrindirsiiri buu wixii rabay isku dhex daray waa marka waa xifdi xumo gadaal ka timid ee mid laazimo raawiga la soo joogtay ma aha labadaa midkood wey aw taari'an ama xifdi xumadii mid dib ka timid weeye falmukhtalitu waa la yidhahdaa markaas kaas xifdi xumadiisu ay gadaal ka timid waxaa la yidhahdaa mukhtalit saas weya intaa wuxuu ku sheegay xifdi xumada labaa kaa loo kala qaaday xifdi xumada waxa weeye in labada jaanib jaanib alisaaba iyo jaanib alkhata inay sinaadaan ba la yidhaahdaa sayi lxifdiga habeedooda waxaan idhi inuu macnaha bato jaanibka isaabadu inay badataan idhi waa qalab waxaa macnaha la yidhaahdaa sayi lxifdiga ninka boqolkiiba kontonna gafa boqolkiiba kontonna asiiba macnaa waxa weye waa isu dheelitiran isaabadiisa iyo khatiriisa ninkaasaa la yidhaha xifdi xumadu marka laba midkood wey raawigu markuu cilmu dalabka bilaabay inay la kowsatay oo waxanba wax iska qadari oo ku abuuran uu ahaa min awali wahli la soo socotay ninkaas oo kaleeto xadiidkiisa waxaa la yidhaahdaa ninka noocaas oo kale ah xadiidkiisa waxaa la yidhahdaa shaad baa la yidhahdaa buu dhi calaa ra'yi bacdi ahli lcilm yacni qolada aan mukhaalafada shardiyeynayni shaad baa la dhahaa buu leey qaar baa shaad inuu yahay qaba laakiin daciif buu noqonaya daciif buu noqonaya ayib kaasi waa mid haddii markaa xifdixumadu iyo macnaha damiinnimada iyo waxqabasho la-aantu hadday raawiga ay gadaal kaga timid oo cimrigiisii qeybtiisii dambey ku timid raawigaasi ay ku timid arrintaasi waxaa lagu magacaabaa mukhtaliq baa la yidhahdaa waa ninkii isku dardamaday ikhtilaafkana waxaa keena ama kibaru sinni baa keenta da'doo weynaata aada buu u weynaaday ninkii markaas isku dardarmaday daakiradiisa xumaa waxaa kaloo keenta sidoo kaleeto indhabeelkuna uu keena waxaa kaloo keena ikhtilaafkiiyo isku darmashada waxaa keenta sidoo kaleeto muxadidiinta qaar waxaa jira kitaabtooda wax ka weye kitaabtii baa ka gubanaysa markaasaa wuxuu bilaabayaa inuu isku dayo wixii kitaabka ku taallay inuu kor ka sheego markaasuu isku dexdardaray asbaabtaasaa keenta kaa marka mukhtalifka ah ee xifdigiisii dib ka xumaaday xadiid u wariye muxuu noqonaya kii xifdi xumadu ay laasimtay ee cimrigiisa o dhan ay la socoto waan garane xadiidkiisa ama shaad ku magacaabo ama daciif ku magacaabo kii gadaal ay kaga timid maxaa looganaya xadiidkiisa waa la kala qaadaya haddii la kala garto axaadiistii uu wariyey markuu isku dardarmaday kadib iyo intuusan isku darmanin axaadiistii uu wariyey intuusan isku darmanin axaadiistuu wariyey waa saxiix waa la qaadanaya intuu isku darmaday axaadiistii uu wariyey iyo ciddii wax ka warisay xadiidkeedana daciif buu noqonaya haddii la garto waxaana lagu garan karaa oo lagu kala garan karaa xadiidkii uu wariyey intuusan isku darmanin iyo kii uu wariyey intuu isku dardarmaday waxaa lagu garan karan karaa kolba raawiga ka warinay raawiga ka warinay ruwaadda qaarkoodna waxay ka qaateen sheekha cimrigiisii hore oo waa la yaqaanaa qaarna waxay ka qaateen cimrigiisii dambe iyo markuu isku darmada kadib raawiga ka warinaya hadduu ruwaadii hore yahay xadiidkiisaasi saxiix buu noqonaya maxaa yeele waxaa adkaanaysa oo xoog noqonaysa oo macnaha rajaxmaysa in uu xadiidkan laga qaatay intuusan isku darmanin nin intuu isku darmanay kadib xadiis ka qaatay hadduu macnaha waxa weeye xadiidkan ka warinayana wuxuu noqonayaa marka xadiidkaasi inuu yahay axaadiistii laga wariyey markuu isku dardarmaday kadib daciif buu marka noqonaya jeeda kaasi waa mid haddii la kala garan waayo axaadiistii uu wariyey ama laga qaatay intuusan isku darmanin iyo tii ka dambaysay markuu isku darmay haddii la kala garan waayana kulli axaadiistii wariyey o dhan daciifay wada noqonaya kulli axaadiistii wariyey o dhan daciifay wada noqonaya waxaa jirta marka kutub loo alfibaa jirta kutub isagana faniga loo alfibaa jirta oo kutub mukhtalaf alxadiid layidhaha raggii isku dardarmaday iyo nin kasta ardaygii ka warisay iyo ardaygana waktiguu ka qaatay iyo kii qabla alikhtilaaf ka wariyey iyo bacd alikhtilaaf kii ka wariyey kutub ka hadashaa jirta kutub ka hadasha ayaa jirta iyadana waxa weeye waa matbuucaad ayib ninka mukhtalifka ah marka waxa weye sidaas a'imo fara badan oo waaweyn ayaa aakhiroo cimrigoodii isku dardarmaday waxaa ka mid ah cabdirasaaq cabdirasaaq asancaani saaxib almusanaf fi aakhiri cimrigii uu isku dardarmaday wayna beelay uuna isku dardarmaday rag badan noocaasa jira marka uma suu xifdi xifdi xumadii in kaana hadduu yahay suu xifdigu laazima mid raawiga laazimay oo macnaa noloshiisii hore iyo kii dambada la socday fahuwa shaadu baa layidhaha calaa ra'yihin yani shaadkeenu marka tacriifteenu waa nin macnaa waxa weeye sayi xifdi xadiidku wariye shaafici waa qaar ku magacaabay laakiin daciif baa loo badayna aw qaari'an ama sayi xifdigi ama suu xifdigi wuxuu noqday mid gadaawsa ayuu kaga yimi falmukhtalitu baa la yidhahdaa ninkaa isaga macnaa waxa weye sayun xifdigu xifdi xumadu ay gadaal kaga timid maa wamataa tuubica shayu wamataa tuubica sayi xifdi kii xifdigiisu xumaa haddii lagu raaco bimuctabarin nin macnaha la ictibaarinahay haddii lagu raaco dariiq kale oo ictibaar galaya haddii lagu raaco wakada waxaa la yidhaha almuftuur isagana muftuurkii haddana isagana mid muctabara haddii lagu raaco walmursalu mursalkii haddii lagu raaco walmudalasu mudalaskii haddii lagu raaco saara wuxuu noqonayaa xadiidun xadiidkoodi xasanan buu noqonaya laa lidaatihi laakiin xasan lidaatihi ma bal bilmajmuuc bimajmuuci turuq buu wuxuu ku noqonayaa xasan ku noqonaya ayib asbaabtii iyaga ahaa ee uu ku fasiriyey tobanka ah yuu wuxuu ku kala sheegi rabaa horta asbaabta iyaga ah kulligood xadiidkoodu waa wada daciif ujeeda kulligood xadiidkoodu waa wada marduud buguri sooma xadiidkii marduudka ah waxaan soo marnay markaa haddii duruqdiisu ay farabarato inuu noqonayo maqbuul uu noqonaya ama xasan bikayri uu noqonaya aan soo sheegay qolankaa marka tilmaamo ee raawida wax lagaga sheego kuweeda raawigiisu uu kabni karaa oo haddii dariiq kale uu yimaado uu xoogsani karaa oo xasan lidaasi uu gaari karaa kuweese uusan kabmaynin oo macnaha waxa weeye uusan xasan bikayri gaari karin ujeeda waa in la kala qaado waxaan soo sheegnay xadiidka daciifka ah ee xoogan lahaye ee xasan lidaas xasan bikayri gaari kara waxaan soo sheegnay waa inuusan dacfigiisu ahayn شديد ضعف شديد أو غير صحيح قال لا يا اعتبار يا ضعف إنه شديد هاي أو تنكبني كلمة أو عبدو ترد تحدد حتى لغير مسجارك وما سوى اعتبار يا حديث ضعيف قد رد أي فرطه إنه حتى لغير جارك وحويان غيركم بالله مخالفني وعندي لها جهالك مجهولك هي مبتدعة هي سيئة الحسنة intoona xadiidkoodu haddii duruub kale uu ka yimaado lay ka yim ku yimaado oo sidaasoo kale iyaguna xasan lihayri buu noqonaya sayulxasnigii iyo majhuulkii ama majhuululxaal ha noqdo majhuululxayga dad badan baa ka tagan laakiin majhuululxaal xadiidkiisu waxooga tahay wuxuu ku magacaabiku yidhi sayulxasnigii kow mastuurkii oo muxuu ka jeedaa majhuululxaalkii soma iyo xadiidkii mursalka ahaa iyo xadiidkii mudallasa ahaa intoodaa mid kamid a afartoodaa hadduu dariiq kale ku yimaado ama duruub kale ku yimaado intuu daciifnimadii ka kaco marduudnimadii intuu ka kaco ayuu wuxuu gaarayaa maqbuul noqonaya xasan likayrihi marka lagu magacaabay intaa uu sheegana baad ku daraysaa ayadana sida macnaha waxa weeye daaraqutni iyo keyrkii ay qabaan majhuululcaynka xataa xadiidkiisu wuu xoogeysanaya bay qabaan majhuululcaynka waxaa kaloo ku dartaa منقطعات انقطاع يوم القدر انقطاعي مثلا واحد معلقي منقطعي وكذا يعني واحد معضل كي حدي أي طرق مثلا كل مادان انقطاعاتي وحومي سنة يتو محل حومي سنة يتو وحن حومي سنة من حديثي أها موضوع ما حومي سنة وربك السهل كل مادان لا يزيد إلا ضعفا وكذا waxaan ogeysanaynay xadiidkii ahaa makruuka ee muftaham bilkadibka uu warinayay waxaan xoogeysanaynay xadiidkii ahaa munkarka ujeeda ee ay wariyeen niyul xifdiga iyo kuwa ay wariyeen shaadkii baan isaguna xoogeysanayay ujeeda kuwaasoo dhan kulluhaa ma xoogeysanayaan oo macnaa waxa hadday durub badan ku yimaadaan baa sheegaya hadday intaas badan ku yimaadaan bacfi inay sii karosadaan mooyaane ma xoogeysanayaan duruuda laakiin xoogeysanaysa hadday badato oo xasan bikayri gaaraysa waa kuwa iyaga baan wamataa goortii tuubica la raaco asayiu lxifdi kii xifdigiisu uu liitay haddii la raaco bimuctabarin mid macnaha ictibaar geli kara yani ictibaarka ninka geli kara waa nin la tirsan karo muctabarna wuxuu noqon karaa oo nin la tirsan kara uu noqon karaa markuu sayiu lxifdi isagoo kalaa u yahay ama uu ka sarreeyo ujeeda sayir xifdi isagoo kalaa wey ama uu ka sarreeya kaasoo kalaa muctabarka loola jeeda macnaa waa nin lagu xisaabtami karo oo macnaa waxa weye lagu tashan karo muctabarka saasaa loola jeeda wakada waxaa la mida isaga oo isagana haddii muctabar uu yimaado yani xoogeysanaya almastuuru mastuurki oo majhuulun xaalkiya walmursalu iyo xadiidkii mursalka ah iyo walmudallasu xadiidkii mudallaska ah saara wuxuu ahaanayaa buu yidhi xadiidun kuwa xadiidkoodu xasanan buu ahaanaya haddii macnaha ay durub badan ku yimaadaan laa lidaatihi xasan lidaatihi ma gaarayn bal laakiin bilmajmuuc bimajmuuci duruq duruqda faraha badan ee isu ku yimid ayuu macnaha ku xoogeysanay maxaa yeelay soonku u xoogeysanaya waxa weeye waxaan yidhi sayi-un xifdiga laba ixtimaalba waa suurtagal xadiidka uu ku jiro laba shay buu u dhexeeya inuu xadiidkan ku asiibay oo uu macnaha waxa weye siduu ahaa ku keenay iyo inuu ku khaldamay labadaba waa muxtamil weliba waa laba ixtimaal oo isu dheeli jiraan waxaan yidhi boqolkii iyo kon boqolkiiba kontonna waa suurtagal inuu ku gafay boqolkiiba kontonna waa suurtagal inuu saxay sooma labada ixtimaal buu marka udhexeeya haddii marka dariiq kale oo isagoo kalea uu ku yimaado wuxuu rajaxayaa dariiqaasi marka ixtimaalkii ahaa inuu asiibay ujeeda markaasa wuxuu gaarsiinayaa boqolkiiba lixdan ama boqolkiiba toddobaatan buu gaarsiinaya darajadii marka marduudnimada intuu ka qaado wuxuu gaarsiinayaa darajadii darajadii maqbuulnimada waxaa kabay marka naqsiga meesha soo gala waxaa kabay duruqdan faraha badan ayaa kabtay maxaa yeele ixtimaalkii ahaa inuu ninkani saxiix xadiidka ayay xoojisay duruqda faraha badan wallahu subxana wa tacala wasala allah wasalam cala nabiyina maxamed wala
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله ثم الاسناد اما ان ينتهي الى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا او حكما من قوله او فعله او تقريره او الى الصحابي كذلك الى اخر قوله And waxaa inoo dambeeyey oo mualifku uu soo gebagabeeyey wax alla wixii matniga ku tacalluqay matniga wax alla wixii ku saabsanaa ayuu soo gebagabeeyey guud ahaanna markii lasoo dulmaro waa kii akhbaarta inoogu qaybiyey mutawaatir iyo aaxaad min awali ilkitaab aaxaaddii waa kii sii dhex galay oo u qaybiyey maa bayna marduudin wa maqbuul maqbuulka qaybteed waa kii hormariyey marduudkii baa dambeeyey sababu raddiga waa kii isagana laba qaybood ka dhigay ima an yakuuna lisaqtin aw litacnin saqadkii buu iyadana hormariyey oo waa soo dhaafnay asbaabtii tacniga inoo dambeysay oo toban ahaa kuwii ugu dambeeyey ayuu sheeku soo gebagabayey intaasoo dhan waxay ku tacalluqday markaa matniga xadiidka haddana wuxuu sheegi doonaa anwaacda musطalaxu xadiidka ee ku tacaluqda sanadka lan xadiidku ima an yakuuna matni inuu yahay iyo sanad iyo labada midood uma markaa kadib u ku yidhi alisnaadu sanadkii tiirintii xadiidka la tiirinayey ima an yantahiya inuu ku dhammaado ila nabiy sal alay slam inuu ku dhammaado tasriixan inuu ugu dhammaado caddayn aw xukman xukm ahaan inuu ugu dhammaado oo kuma cadda inuu nebiga ku dhammaanayo laakiin xugum ahaanba yuu ugu dhammaanaya min qowlihi hadalka nebiga xaal yahay sal alay wasalam tasriixa ama xukumkaasi aw ficlihi ama ficilkiisa aw taqriirihi ama wuxuu nebigu sugay sal alay wasalam aw amase nebiga kuma dhammaanayo matnigu ila saxaabi saxaabigu ku dhammaanaya kadalika sidaas oo kale saxaabigu ku dhammaanayaa oo waa qowl saxaabi ama ficilkiisa ama taqriirkiisa wey wahuwa saxaabiguna man baa la yidhahdaa laqiya nabiya sal alla alay wasalam nebiga la kulmay mu'minan isagoo rumaysan bihi nebiga oo wamaata dhintay cala lislaami islaamnimo ku dhintay kaasaa saxaabiga la yidhahda walow takhallalat habaka haba kala dhex gasho riddatun noqosho islaamnimada laga noqdo fil asaxi sida saxiixnimada badan yacni mar hadduu macnaha waxa weeyaan uu nabiga arkay oo la kulmay rumeeyeyna islaamnimona uu ku dhintay waa saxaabi dhimashadiisa iyo rumaynta uu nebiga rumeeyey aragtidu arkay walow haba soo kala dhex gasho ridoobidu islaamnimada kadib waa dano kusoo noqday haba kala dhex gashe waa saxaabi baa leeda ninkaa isagaa maa islaamnimo mar hadduu ku dhintay nebigana la kulmay sal alay wasalam ayb ima an yantahiya ila nabiyi sal alay wasalam aw ila saxaabiyi aw ila taabiciina inuu ku intahooda matniga xadiidka isna tiirintiisu inay taabiciga ku intahootay ku dhammaatay wahuwa taabicigu man baa la yidhaahdaa laqiya la kulmay asaxaabiya saxaabiga la kulmay kadalika sidaasoo kale isagoo macnaha rumaysan nbi nebiga rumaysa sal lay slam oo mu'mina ninkii saxaabi la kulmay oo iimaanna ku dhintay baa la yidhahdaa taabici la yidhahda fal awalu ka hore marka imisuu ku soo yidhi ima an yantahi ila nabiyi aw ila asaxaabiyi aw ila ataabiciyi buu ku yidhi fal awalu ka ugu horeeya ee nebiga ku dhammaanaya sal alay wasalam almarfuucu baa la dhaha wاثaani ka labaad ee saxaabiga ku dhammaanayana almawquufu baa la yidhahda wاthaaliثu ka saddexaad ee taabiciga ku dhammaanayana almaqtuucu baa la dhaha waman duuna taabiciyi taabiciga ciddii ka sokaysa fiihi magacaasi maqtuuca miluhu taabiciga oo kale kula mid yahay taabiciga ciddii kasii hooseysa oo macnaha waxa weeye taabicu taabici iyo intii kasii hooseysana ayagana waxaa la yidhaahdaa xadiidkooda ku eg ee aan dhaafisnayn maqtuuc baa la dhaha iyagana macnaha taabicigay la mid yihin man wuxuu ku yidhi xadiidka marka la isnaadiyo oo la fiiriyo matniga saddex mid ka mida unbuu ku dhammaanaya oo darafka ugu dambeeya loo tiirinayo la gaadhsiinayo saddex mid ka miduu noqonaya in nebiga la gaadhsiiyo xadiidka isaga sal alla alay wasalam ama saxaabiga ka warinaya xadiidka nebiga sal alla alay wasalam in la gaadhsiiyo oo uusan dhaafsisnayn saxaabi saxaabiga uu joogo waa hadal saxaabi ama waa ficil saxaabi uu sameeyey ee nebiga umuu tiirinaya sal alla alay wasalam ama waxa weye saxaabada ardadoodii oo ahaa taabiciyiinta ayuu xadiidku ku egaya ma dhaafisna waa ficilkoodii ama waa qowlkoodii saddexdaa mid ka mida wey ama taabiciyiinta dadka sii hooseeya oo marka waxaa soo gelaya ruwaadii kaleo dhan baa soo gelaya maa bacda taabic maa duuna taabici waxaa soo gelaya in alla intii axaadiista warinaysa o dhan baa soo gelaya ayib ka hore ee markaa nebiga la gaadhsiinaya sal alay wasalam marfuuc baa la yidhahdaa marfuuc marfuucaasi shardi maaha marka inuu sanadkiisu xidhiidho shardi maaha walow sanadkiisu haba kala goonaado mucdal ha ahaado mucallaq ha ahaado ma ujeeda mutasil ha ahaado marba haddii la yidhahdo qaala rasuululahi sal alay wasalam ama facala rasuululahi sal alay wasalam ma ujeeda ama fucila bixadrati nabiy sal alay wasalam kada haddii sidaa la yidhahdo xadiidku waa marfuuc ilaahuma sanad ba loo sheegin qaala rasulullahi maa laga bilabo hadi la rabo marba haddii nebiga loo tiiriya sal alay wasalam oo meesha uu matnigu ku dhammaanayo uu nebiga yahay waxaa la yidhahdaa xadiidkaasi marfuuc baa la dhahaa marfuuc marka waa laba qaybood marfuuc oo macnaha waxa weeye yacni saraaxa ama yacni rafcigiisu uu yahay mid cad iyo marfuuc rafcigiisu uusan caddayn laakiin waxa weye xugum ahaan marfuuc u ah labadaa qaybood wey marfuuca sida cad marfuuca u ah waxa weeye inuu masalan saxaabigu yidhaahdo qaala rasuulu llahi sal alla alay wasalam maalan ma ujeeda ama uu yidhaahdo samictu nabiya sal alla alay wasalam yaquulu kada ama uu yidhaahdo xadatanaa rasuulu llahi sal alla alay wasalam ma ujeeda kullu dalika waxa weeye waa marfuuc si cad bay marka waxa weeye iyo nebiga u gaadhsinaya sal alla alay wasalam marfuucaasi marka aan xukumka ahayn ee sida saraaxada ama tasriixa ah nebiga loogu tiiriyey sal alla alay wasalam saddex mid ka miduu noqon karaa inuu hadalkii nebiga yahay sal alla alay wasalam sidaan kuwa hadda sheegin oo kale ama ficilkii nebiga inuu yahay sal alla alay wasalam oo saxaabigu yidhaahdo waxaan arkay nebigoo sal alla alay wasalam sidaas samaynaya ama nebigu sal alla alay wasalam sidaasuu samayn jiray waa iyaduna waa ficilkiisii oo la xikaayoonayo o la warinayo ama inuu noqdo taqriiri inuu noqdo taqriirka waxaa la yihahdaa wixii nabiga sal alay aslam agtiisa lagu sameeyey oo macnaha waxa weye uusan ka hadlin ma ujeeda macnaha wax alla wixii agtiisa lagu sameeyo oo sidaa uu ku daayo oo uusan ka hadlin waxaa lagu magacaabaa yani marfuuc taqriiri a la yidhahda wuu sugay nabigu sal alay aslam maxaa yl rasulku sal alay aslam shay munkar ah ama aan banaanay oo shareecada ku banaan agtiisa haddii lagu sameeyo laabudda waxa weye inuu ka hadlo mar hadduusan ka hadlin agtiisana lagu sameeyo uu og yahayna waxay daliil u tahay marka inuu shaygaas yahay shay mashruuc ma ujeeda marka marfuuca tasriixiga saddexdaa qaybood wey kii xukmiga ahaa isaguna saddex qaybood wey xukmiga waxa weye si cad nebiga looguma koryeerin sal alla alay wasalam laakiin waxa weeye xugum ahaan buu marfuuc ku xugum ahaan xagga xukumka waa isku mid oo kan saraaxada iyo kan xukmiga labadooduba waxa weye isku sibaa loo daliin karaya isku mid bayna noqonaya laakiin waxa weeye kan kale kuma cadda in raawigu uu nebiga u tiiriyey sal alla alay wasalam nebiga inuu tiiriye kuma cadda laakiin waxa weeye culimmada yacni markay daraaseeyeen waxay kala mid dhigeen kii hore oo kaleeto oo waxa weeye xugum ahaan buu marfuuc yahay macnaa sidaas kaa xukunkaa marfuuca xukmankaa asaguna saddexdii qaybood wey inuu yahay qowl nebiga sal alla alay wasalam marfuuc ugu ah xukman iyo inuu ficil nebiga marfuuc ugu ah xukman yahay iyo inuu taqriir nebiga marfuuc ugu ah xukman yahay sadexaas mid ka mid qowlka masalan waxaa ka mid a inuu saxaabigu yidhaahdo saxaabi asxaabtii nabiga ka mida sal alla alay wasalam oo lagu aqoonin inuu israa'iiliyaadka uu wariyo oo kutubtii hore reer banu israa'iil inuu wax ka wariyo aan lagu aqoonin saxaabi noocaas oo kaleeta in uu ka waramo waxyaale aan lagu ijtihaadi karin caqliga iyo maskaxdana aan lagu keeni karin wax noocaas oo kalea inuu ka waramo ujeeda masalan waxa weeye shay macnaha luuqada laga faa'iidaysanayo luuqa lagu fasirayo maaha saxaabiguna laguma yaqaano inuu macnaha ka qaato kutubtii reer banu israiil inuu wax ka wariyo leanna asxaabta qaarkood baa nooca ahaan jiray reer banu israa'iil iyo israa'iiliyaadkooda inay wariyaan saxaabada qayb ka mid a jir jiray marka waa inuu salaay asxaabtii lagu yaqaanay inay israa'iiliyaadka wariyaan saxaabigii noocaaba marka wuxuu ka waramayaa wax aan laguna ijtihaadi karin oo maskax ku jiree banu israa'iilna inuusan kala imaanin marka hore shardi baan ka dhigay mar haddii sidaas oo kale ay dhacdo waxaasi uu isagu sheegay isagu uu sheegay wuxuu noqonayaa marka in nebiga sal alla alay slam uu ka wariyey baa laga dhigaya marfuuc buu noqonaya maxaa yeelay saxaabiganu meel uu waxankaas ka keeni karo ma jira masalan wuxuu ka warramay waxyaalo tegey oo taariikhda ku tegey ummadihii hore iyo caalamka siduu ku bilowday iyo waxyaalo hore buu ka warramay saxaabi mana uusan nabiga ay sheegay sal alla alay slam isaga unbaa iska sheegay ujeeda ama waxyaalo imaan doona oo mustaqbalan ah yuu ka warramay markaasuu yii waxaas iyo waxaasaa dhici doona xaggee buu ka keeni karaa marka kutubtii reer bani israa'iil xidhiir lama laha ma ujeeda masdarka keliyata uu ka keeni karo waxa weeye inuu nebiga sal alla alay slam uu ka maqlay markaas marka sidaas daraaddeed a waxaa laga dhigay qowlka noocaas oo kaleeta inuu yahay marfuucun xukman xukum ahaan buu marfuucu yahay walow lafdigiisa saxaabiga uu ka soo fulay saxaabiga lahaa ka soo fulo qowlkiisa ha ahaadee laakiin waxa weye xukum ahaan buu marfuucu yahay isagiiyo kii kale waxay u galgasayay marka kii hore wuxuu yidhi qaala rasuulu lahi sal alla alay wasalam saas buu nabiga sal lla alay slam ka warinaya kan laakiin waxa weeye isagaa iskale hadalka laakiin waa shay ayna mustaxiil ay tahay inuu isaga xaggiisa uu ka soo agu dambeed unbuu kala yimi kutubtii reer banu israiil kale muusa imaan xaggee kale uu kala imaan karaa marka waa inuu nabiga ka maqlay sal alla alay wasalam waa marfuucin xukmu waana kii qawliga ahaa waxaa ka mid ah sidoo kaleeto ficli ficli hadduu yahay saxaabigu maalan hadduu sameeyo shay aan lagu ijtihaadi karin isagana sida xadiidkii imaamu shaafici ficilkii cali bn abi aalib salaada salaadulkusuufka qoraxmadabaadka ama daexmadabaadka salaadiisa ayaa wuxuu ka dhigay ragcad kasta yacni laba rukuucood ka badan buu macnaha waxa weeye kordhiyey laba rukuucood ka badan buu rukuucay axaadiis waxay ku soo aroortay in la rukuuco laba rukuucood ragcad kasta labada ragcadood cali bn abi aalibaa marka wuxuu u tukaday oo ka sugan inuu macnaha waxa weye ragcad kasta ka badiyey laba rukuucood imaam shaafici marka wuxuu yihi xadiidkaasi wuxuu macnaha waxa weeye uu u wariyey inuu yahay xadiid marfuuca maxaa yeelay cali bn abi aalib yacni salaadani waa salaad tawqiifi ah lagumana ijtihaadi karo nebiga sunadiisii oo uu garanayana cali bn abi aalib marnaba inay khilaafto ma dhacde oo uu salaad sidiisa aan loo barin u tukado ma ujeeda mar hadduu qaabkan u tukaday macnaheedu waxa weye nebiguu kala kulmay wey nebigu ka qaatay salawatu llahi wasalaamu caleyh saas wey marka waxa weeye waa marfuuc ficli ah oo xukman ah wey marfuuc ficli ah oo saxaabiga ficilkiisii ah oo macnaha xukm ahaan marfuuc ah wey waxaa ka mid ah oo nooca iyaguna soo gelaya may waa taqriiriga marfuuc oo xukmi ah oo taqriiriga isagana waxaa ka mid ah saxaabigu inuu yidhaahdo sidaa iyo sidaasaan samayn jirnay haddaanu saxaabadii rasuulka nahay sidaa iyo sidaasaanu samayn jirnay waa in yidhahdo zamankii nabiga sal alla alay wasalam zamankii nabiga saas iyo saasaan yeeli jirnay hadduu sidaas oo kale dhaho waa marfuuc iyadan waa marfuuc maxaa yeelay waktigii nebiga mar haddii uu yidhaahdo waxaa soo baxaysa macnaha waxa weeye in uu waxyigu ka warhayey waxay samayn jireen saxaabadu haddii saxaabadu shay khalada ay sameeyaanna haaliban waxaa waxyigu inuu ku soo dego oo uu saxo hadday khalad u sameeyeen mar haddii waktigii waxyigu degayay xilligii nebigana uu ahaa hase yeeshee uusan baraarujinin waxyigu uusan ku soo degin waxaa marka ay noqonaysaa inuu ahaa shay waxyigu ka warhayey isla markaana uu sugay oo taqriiriyey saasaa laga soo qaaday sidaa daraaddeed jaabir iyo abu saciidin alkhudri waa kuwa u daliishanaya casliga in uu bannaan yahay waa kuwa odhanaya yacni waxa weeyaan kunna naczilu waalqur'aanu yanzil walaw kaana mima yunhaa canhu lanahaa canhu alqur'aan ujeeda yani waxa weye haweenkan ka siibi jirnay casliga waxaa la yidhahdaa macnaha waxa weeye markuu ninku biyuhu ka soo dhawaadaan inuu macnaha dibadda ku daadiyo macnaha waxa weye haweenta intuu ka siibo dibadda uu ku daadiyo ayaa casliga la yihahda marka saxaabadu waxay leeyihiin yacni qur-aanka oo soo dhaweeyo waxyigoo degaya ayaanu casli samayn jirnay haddii uusan bannaanaynna qur-aankaa kusoo degi laha waa naloo diidi lahaa ujeeda yacni cahdigii waxyiga inuu ay sameeyeen ayay u daliishanayaan inay bannaan tahay maara waxay ka mid tahay yacni waxa weeyaan yacni marfuuca xukmiga ah ee taqriiriga ah iyuu ka mid ah waxaa ka mid ah noocaas inuu saxaabigu yidhahdo markuu macnaha waxa weye taabicigu markuu saxaabiga sheego uu yidhaahdo yarfacuhu aw yarmiihi aw yarwiihi ujeeda macnaha waxa weye abu hurayra u odhanaya taabicigii markuu abu hurayre sheego ayuu wuxuu odhanaya yarfacuhu xaggee buu rafcinaya waa nebiga sal alla alay wasalam ama yarwiihi yuu ka warin karaa nebigu ka warinaya sal alla alay wasalam maujeeda ama yunmiihi kullu dalika waxa weye waa marfuucun xukman marfuuci xukmanta waxaa soo gelaya iyadana inuu saxaabigu yidhaahdo min asunnati kada min asunnati kada maujeeda sunnada sidaasaa ka mid a sidaa daraaddeed cabdullahi ibni cumar waa kii ku yidhi ninkii la odhan jiray xajaaj in kunta turiidu sunnata fahajir bisalaati lmaarij haddaad sunnada doonayso inaad waafaqdo wakti hore salaada tukaba ku zuhri baa marka wuxuu leeyahay saalim waxaan weydiiyey saalim oo cabdullahi ibni cumar wiilkiisii ah sunnada maxay ula jeedaan maarifa markay yidhahdaan assunna saxaabad markay yidhahdaan markaasuu yidhi wax kale ulama jeedaan ilaa sunnadii nebiga mooye sal alla alay wasalam ujeeda marka min asunati kada hadduu yidhahda saxaabigu macnaheedu waxay noqonaysaa xadiid marfuucoo nebiga uu ka warinaya sal alay slam laakiin marfuuc saraaxa ma aha marfuuc sariixa ma aha ee waa marfuucun xukman wey waxaa marfuucun xukmanta waxaa ka mid a xadiidkii abi qilaaba uu anas ka warinayay uu yidhi min asunati idaa tazawaja albikra cala asayidi aqaama cindaha sabcan ujeeda min asunna waa xadiid marfuuca sidaas weya waxaa ka mid ah inuu saxaabigu yidhaahdo umirnaa bikada wa nuhinaa can kada ujeeda shay saasaa nala faray sidaana waana laga reebay waa marfuucun xukman iyadana maxaa yeelay yaa saxaabada wax fari kara waxna ka reebi kara waa rasuulka sal alla alay wasalam saas wey dood baa ka wada taagan intaasoo dhan laakiin sidoo raajixa wey dood baa ka taagan haddiise laakiin saxaabigu uu yidhaahdo cahdigii nebiga uusan ku darin yidhahdo waxaanu samayn jirnay sidaa iyo sidaasaan samayn jirnay uusan odhanin calaa cahdi rasuli lahi sal alay aslam ama fii zamani ilwaxyi hadduusan odhanin ayada waxaa raajixa oo loo badan yahay inuusan marfuuc ahayna yahay mawquuf saasaa loo badan yahay saasaan samayn jirnay bas hadduu dhaho oo uusan odhanin calaa cahdi rasuuli illahi ama fii zamani rasuuli lahi sal alay slam hadduusan dhihin waa mawquuf markaas saasaa loo badan yahay umirnaa bikada aw nuhiina can kada iyadana waxa weeye waa marfuuca xukmiga awey isaguna ma marfuuca xukmiga awey waxaa ka mid a oo xaafid uu ku daraya inuu saxaabigu uu macnaha waxa weeye camal mucayan ah uu ajir mucayan ah ka ratibo oo uu yidhaahda ninkii sidaa sameeya waxaasi waxaasuu helaya ujeeda ninkii camalkaa sameeyaay ajirkaasuu helaya yaa taxdiidin kara ma saxaabidaa ijtihaadi kara oo macnaha garan kara camal mucayana ajri ka ratimay maya mar haddii aysan ka suurtagal ahayn markaasi wuxuu marfuuc yahay nebiga sal alay aslam lakin waa marfuuc xukman awey saas w marfuuc marka wuxuu u qaybsamayaa marka hore labadaa qaybood marfuuc sariix ah iyo marfuuc xukmi ah mid kastana wuxuu noqonayaa yani ficli qawli iyo ficli iyo taqriiri buu noqonaya saddexdaasuu noqonaya ayib markuu intaa kuu sheegay ayaa wuxuu ku yidhi markaa taasi waa haddii nebiga sal alla alay wasalam xadiidka loo rafciyo wey haddiise xadiidku uu ka egyahay saxaabiga waxaa lagu magacaabaa isagana mawquuf baa la yidhahda mawquuf waa xadiidka saxaabiga aan dhaafsiisnayn saas weyaan isaguna wuxuu noqon karaa ama ficilka saxaabiga ama qowlkiisuu noqon karaa haddii lu yidhahdo masalan yani facala abubakrin ama qadaa abubakrin ama waxa weeyaan qaala abubakrin haddii lu yidhaahdo macnaheedu waxa weeye waa mawquuf calaa abi bakr waxaa meesha aan ku jirin taqriir taqriir isagu male saxaabadu taqriirka waxaa iskale keliyata nebiga sal alla alay wasalam ujeeda laakiin maa bacda nabiyi sal alla alay wasalam wixii agtiisa lagu sameeyo hadduusan macnaha wax ka tihin oo usan ka hadlin sharci ma noqonayso waxaa laga yaabaa iyadoon banaanayn inu iskaga aamuso mota lisababin aw aakar waa macquul saas daraaddeed taqriirku wuxuu gooni ku yahay nebiga sal alla alay wasalam laakiin inta kaleeto oo ah qawliga iyo ficliga marfuucuna waa leeyahay mawquufkuna waa leeyahay maqtuucna waa leeyahay intuba wada leeyihin ma saas weyaan marka markuu sidaa kuu sheega marka wuxuu soo dhexgeliyey inuu kuu tacriifiyo saxaabiga iyo taabici waxay yihiin saxaabi iyo taabici waxay yihin budoon inuu ku tacriifiyo saxaabiga waxa lalaha bu ku yidhi cid kasta oo nebiga la kulantay sal alla alay wasalam isaga oo rumaysan nabiga sal lla lay sl oo nebinimo u rumaysanna la kulmay islaamnimona ku dhintay baa saxaabi la yidhaha saddexdaa qayd wixii laga helo shardiga koowaad waxa weeye waa inuu nebiga la kulmay sal la alay slam walow hal marba ha arko aragtidiisa waxaa u dheer waa inuu rumaysnaa waxaa baxaya gaalkii baa baxaya hadduu gaal ah oo nebiga arkay sal la lay slam isagoo gaal ah saxaabi laguma tirinay ayib waa inuu islaamnimada ku dhintana waxaa baxaysa ninkii intuu arkay nebiga sal alay slam oo rumeeyey ridoobay oo gaalnimo ku dhintay yaa soo gelay saxaabi lama dha isaga wuxuu marka walow takhalad riddatun fi lasax buu ku yidhi halkaa wuxuu ku tilmaamayaa waxaa jirta mas'alo khilaafi ah oo ah haddii uu ninkuu nebiga la kulmay sal allau alay wasalam wuu la kulmay wuuna rumay islaa markuu la kulmay ayib markaa kadib buu ridoobay dhimashadii kadib nabiga sal alay slam kadib buu ridoobay oo islaamnimadii ka noqday markuu islaamnimadii ka noqday oo ridoobay kadib buu haddana islaamnimadii kusoo noqday saxaabi ma la dhihi karaa islaamnimu ku dhintay markaa kadib ma jeeda laakiin waxaa kala dhex gashay la kulankiisii nebiga uu la kulmay iyo rumayntii uu rumeeyey iyo dhimashadiisii islaamnimada uu ku dhintay waxaa kala dhex gashay riddo iyo islaamnimo la-aan baa kala dhex gashay saxaabi ma la dhihi karaa sida raajixa waa saxaabi buu leeyay waxaa soo gelaysa qayb saxaabada ka mid a oo macnaha ridowday markii nebigu dhintay sal alla alay wasalam u geeriyooday kadib ma ujeeda qayb ridowday oo macnaha waxa weeyaan u badnayd acraab iyo qolyo reebaadiya u badnayd ma ujeeda markay ridoodona abubakar uu dagaal ku qaaday qayb fara badan baa haddana islaamnimada kusoo noqotay qayb badan baa islaamnimada kusoo noqotay maarka waxaa ka mid ah yacni ashcad ibnu qays saxaabiga la yidhaahdo ma ujeeda abubakar baa soo qabtay waa la soo qabtay isagoo asiiraa la keenay wuu soo qabashay markaasuu markaa kadib haddana islaamnimadii kusoo noqday abubakar waa sii daayey maarka ma ujeeda marka axaadiista uu ninkaasi warinayay iyo ragga la midkaa axaadiis marfuuca laga dhiga kutubta qorto taraajimta saxaabadana waa lagu daraa sidaas daraaddeed uu xaafidulxajar wuxuu leeyahay sida raajixa waxa weeye walow ridda ha kala dhex gashe mar hadduu nebiga la kulmay sal alla alay wasalam oo uu rumeeyey islaamnimada uu ku dhintay waxa weeyaan waa saxaabi buu leeyay walow takhallalat riddatun fi lasax macnaha uu kula jeedo waa sidaas waxaan marka shardi ahayn riddada markuu ridoobay oo uu soo noqday ama cahdigii nebiga ha noqoto sal alay slam iyo intuu noolaa ama markuu nabigu dhintay sal alay slam ha soo noqdo marba hadduu islaamnimo ku dhintay waxa weya saxaabi baa la yidhahda saas wey laakiin waxaan iyadana khilaaf ka taagnayn inay saxaabadu kala martabad sarreeyaan oo ninkii nebiga sal alay slam noloshiisa o dhan la joogi jiro muddo dheer la joogay iyo ninkii hal jarta kala qayb galay oo hal mar arkay isku martaba ma aha walow sixbada iyo saxaabinimadu ay kulminayso kulligood wada asxaab ay yihiin haddana waxa weeye isku mid maaha isku mid maaha saxaabada nabiguna sal alay slam isku wada daraja maamaa nin walba intuu nabiga la joogay sal alay wasalam iyo intuu laazimay iyo juhdigii uu qabtay iyo dagaalku islaamku u sameeyey ayuu macnaa waxa wey ka kale macnaa waxa wey kaga horreynaya iyo iimaankiisa maarata saas wey waxaa marka saxaabiga lagu gartaa saan horeyba soo taqaanay in macnaha waxa weeye uu yani waxa weeye nebiga sal alay wasalam xadiid ka wariyo riwaayada waa lagu gartaa waxaa kaloo lagu gartaa shuhrada lagu gartaa inay macnaha caan baxdo oo shuhrowdo inuu ninkaasi saxaabi yahay ma ujeeda abubakar oo kaleeto hadda inuu saxaabi yahay maa yaxtaaj in daliil loo raayiy waxaa la yidhahda ashuhra la yidhahda alistifaada taana waa lagu gartaa waxaa ka mid a iyadana saxaabo kaleeta inay caddeeyaan oo yidhaahdaan ninkaasi inuu cahdigii nabiga sal alay slam saxaabi sidaas weyaan saxaabi kaasaa la dhaa marka kaas marka saxaabiga xadiidkiisa waxaan ku tilmaanay mawquuf buu ku yihi xadiidku hadduu tahay intuusan saxaabiga gaadhin uu macnaha waxa wey ku eg yahay taabicigii inta ka hoosaysa waxaa la yidhahdaa maqduuc baa la dhaha isagana taabiciga maxaa la yidhahdaa marka taabiciga waxaa la yidhahdaa raggii saxaabada soo gaadhay ridwaanullahi caleyh marba hadduu saxaabada qayb ka mida soo gaadhay oo la kulmay taabici baa la yidhahdaa isla markaana uu mu'min ahaa iimaanna ku dhintay labadaas shardi buu leeyahy waa inuu mu'min ahaa markuu la kulmay taabiciga oo nabiga uu rumeeyey sal alay wasalam haddana inuu islaamnimo ku dhintay labadaa shardi waa laga maarmaan taabiciga kaasala marka taabiciin waa kale waa kale waaweyn iyaga laftooda waxaa la yidhi kibaaru taabiciin baa jirta awsaatu taabiciin baa jirta oo raggii dhexdhexaa sikaaru taabiciin baa jirta oo ragga macnaha halka saxaabi iyo laba saxaabi ka soo gaadhay asxaabta asxaabta qaybihii ugu dambeeyey uu ragga soo gaadhay yaa sikaaru taabiciin la yidhahda kuwa macnaha khulafadii iyo cashar mubashara biljanna soo gaadhayna waxaa lagu tilmaamaa inay kibaar taabiciyiin sida saciid ibnu sayid raggaas maarata xasan albasri iyo maxamed ibnu siriin iyo raggaas macnaa waxa wey kibaaru taabiciin shacbi saas weeyaan marka xadiidka marka hadduu taabici ka hooseeyana isagana mawquuf baa la yidhahdaa marka waxaa jirta markaa qayb saddexaad oon taabicina ahayn saxaabina ahayn waa qolo la yidhahdo mukhadramiin baa la yidhahdaa mukhadramiin waa raggii nabiga rumeeyey sal alla alay wasalam isagoo nool bay rumeeyeen laakiin maysan la kulmin nabiga sal alay wasalam sida najaashi oo kale rag far badan oo noocaasa jirta abu xaazim oo kaleeto oo jeeda yacni waxa weeyaan nebiga sal alay wasalam ka war heleen meeshoodii iyagoo joogay runeeyeen nabiga sal alay wasalam oo nebinimo u rumeeyeen sharcigana qaateen laakiin ma dhicin intay soo tageen inay nebiga u yimaadeen sal alay wasalam oo macnaha waxa weeye ay rumeeyeen noloshii jaahiliyada iyo marka tii islaamkaba way ka qayb qaateen oo jeeda laakiin nabigaysan arag sal alay wasalam xayaatadiisa laakiin waa soo gaadhay qoladaasi waxaa lagu magacaabaa mukhadaramiin baa la yidhahda mukhadaramiin axaadiistooda xaggee lagu daraya marka xadiidka ninka mukhadaramkaa ku jooga ma mawquuf baa la odhanaya mise maqtuuc baa la odhanaya waxaa la odhanayaa mawquuf baa la odhanaya ujeeda waxaan ujeedaa waxaa lagu tilmaamaya maqtuuc baa la odhanaya maxayna waxaa lagu tirinaya sida raajixa kibaaru taabiciin baa lagu tirinaya kibaaru taabiciin saxaabi ma noqonayo saxaabi ma noqonayaan maxaa yeele waxaa ka maqan man laqiya liqahaasaa ka maqan mar hadduu liqahaasi ka maqan yahay khilaaf baa ku jire sida raajixa waxa weeye inay taabiciin yihiin kibaaru taabiciin bay marka soo galeen xadiidkoodana wuxuu noqonayaa maqduuc buu noqonaya markaas qismigaas oo kale ayib uma markaa kadib wuxuu yihi alisnaadu tiirintii xadiidka la tiiriyey ima an yantahiya inuu ku dhamaado ila nabiyi sal alla alay wasalam nebiga inuu ku dhamaanayo xadiid tasriixan inuu ku dhamaanayo caddayn si cad macnaha aw xukman xugmaan inuu ugu dhammaanayo min qawlihi nebiga qowlkiisa xaalu yahay oo ficlihi ficilkiisa aw taqriirihi ama shaygii uu sugay nebiga sal alay wasalam aw ila saxaabati ama ila saxaabihi saxaabiga inuu xadiid ku dhamaado kadalika sidaas oo kale kadalika macnaheedu waxa weeye min ficlihi min qawlihi aw min ficlihi kadalika saas ula jeeda ficilka saxaabiga ah ama qowlkiisa wa huwa saxaabiguna intaasi waxaa la yidhahdaa jumla muctarida la yidhahdaa jumla muctarida dhexduu soo geliyey laakiin hadalkii weli kuma dhammaanin wa huwa saxaabigu man baa layhahda laqiya nabiya sal ly sl nabiga la kulmay mu'minan bihi isagoo rumaysan oo maanta ku dhintay cala islaami ku dhintay walow takhallalat haba kala dhex gasho yacni islaamnimo ku dhimashadiisa iyo la kulankiisa nebiga uu la kulmay haba kala dhex gasho riddatun noqosho islaamnimada laga noqo si asaxi sida saxinimada badan waa saxaabi ninkaas sida xooga badan macnaha raajixa aw itaabiciina ama taabiciinta inuu ku dhammaado xadiidkii وهو تابعنا من لقي الصحابية صحابي منك الله كل مبالغ كذلك سلا توكل كذلك وحولته ذا مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على الإسلام كذلك هذا صاصق ولا فالأول كهراء نبي كل أماري المقطوع ولا نعم والثاني كلامنا الموقوف هو والثالث كصدحنا المقطوع هو ومن دون التابعي تابعي عدي كهو سيسانا فيه مقطوع نحدث مثل تابعي كل مدين macnaa waxa wey taabiciga ciddii ka sokayso oon taabiciga gaarsiisnayn xadiidkiisa isagana waxaa lagu magacaaba sida taabiciga oo kale maqduuc baa isagana la dhahaya ma saas wa yuqaalu waxaa la yidhahdaa lilakhiirayni labadan dambe waa labadee wey mawquufka iyo iyo maqtuuca alaharu baa la yidhaahdaa ujeeda aahaar haddaad maqasho waxaa la yidhahdaa ama alahar haaliban waxaa loo isticmaalaa yani waxa weeye mawquufka iyo maqtuuca loo isticmaala wlmusnadu marfuucu صaxaabiyi bisanadin ظaahiruhu اlitiصaal wlmusnadu musnadku marfuucu صaxaabiyin صaxaabi mid uu kor yeelay wey bisanadin sanadna uu ku kor yeelay sanadkaasoo ظaahiruhu muuqaalkiisa kore alitisaalu xidhiir uu yahay musnad maxaa la yidhaahdaa marfuuc horta wuxuu ku yidhi waa uun wixii nabiga loo kor yeelay sal alه alay wasalam shardi ma m miyaa marfuuca marka inuu sanadkiisu mutasil yahay maya shardi maaha walow munqaticba ha ah inqiaac wal sanadkiisu haba ku jire mar haddii qaala rasuulullahi la yidhaahdo ama facala rasuulullahi la yidhahdo waa marfuuc sidoo kale mawquufka sanadkiisu ama ha xidhiidho ama yuusan xidhiidhin ka saxaabiga macnaha waxa weeye gaadhiiso sanaduhu macnaa ila saxaabi sidoo kaleeto maqtuuca ama sanadkiisu ha xidhiidho ama yuusan xidhiidhin ma ujeeda kulligood waxa weeye tilmaamaha waxaa iskale matnigaa iskale sanadku calaaqo kuma laha ayib musnad maxaa la yidhahda marka lanna muxadidiinta waxay isticmaalaan haadaa xadiidun musnadun buu ka odhanaya ma huwa lmusnad marka maxay ula jeedaan musnad musnadka waxaa loola jeedaa waa marfuuc haddana muttasil ah labadaa shardi wey xadiidku waa marfuuc oo saxaabi baa nebiga u kor yeelay sal alla alay wasalam ko kaa waa in laga helo talabaad waxa weeye waa in sanadkiisa muuqaalkiisa kore uu mutasil yahay muuqaalkiisa kore ma ujeeda waxaan marka kala qaadnayn marka lagu yidhi muuqaalkiisa kore daahirkiisa koriya sida kaaga muuqato adiga marka kor ka fiiriso waa inuu muttasil yahay ama xaqiiqa ahaan muttasil ha u ahaado markaas ama waxa weeyaan xaqiiqa ahaan munqaطic ha ahaado laakiin daahirka koreeto muttasil ha u muuqdo ee waxaa lagu tilmaamaa mar hadduu daahirkiisa kore uu muttasil yahay marfuucna uu yahay musnad baa la yidhahda saas waa sida xooga badan ظaahiruhu markuu ku yidhi marka ظaahiruhu اlitisaalu cibaaradaasi waxay ku fahansiinaysaa yacni muuqaalka kore ee kuwa muuqda wey waxay marka ku fahansiinaysaa waxaa soo bixi karta daahiruhu litisaal mar haddii lagu yidhahdo inuu muttasil xaqiiqatan yahay oo sanadkiisu uu macnaha si dhab a u xidhiidho oo nin kasta ninka ka koreeya uu ka maqlay xadiidkaas oo inqiaac uusan ku jirin waxaa kaloo soo gelaysa daahiruhu litisaal inqiaaca khafiga isaguna waa soo gelaya maujeeda xadiidku sanadkiisu muttasil ma ah waa munqaic laakiin inqiaacaasi waa inqiaac khafi oo qarsoowey daahirkiisa korena waxaad moodaysaa inuu xidhiidho hoos ahaan laakiin markaad usii baadho xadiidku munqaic buu noqonay munqaicaasi marka inqiaacaasi khafiga ah waxbaan ka soo marnay qaybaan ka soo marnay yaa xusuusan inqiaaca khafiga mitleesh tdliiskoo kaleeto tadliiskoo kaleeto ma ujeeda waa inqiaac khafi ah ninkan kadaata markuu ku yidhaahdo nin uu la kulmay oo uu xadiid ka warin jiray markuu ku yidhaahdo can fulaanin markuu ku yidhaahdo sheekhiisiina ahaan jiray ma og jeeda daahirka waxaad isleedahay xadiidkani waa muttasil oo ninkan iyo ardaygiisi waa kala maqleen waa daahir ahaan laakiin xaqiiqada markaas macnaa waxa weeye aada uka bakasho waxaa kuu soo baxaysa xadiidku inuu yahay munqaic mid labaad oo iyadana inqiaac khafigaan soo marnay oo kaa aan ahayn muxuu ahay isaguna ya maad kor u qaadaan mucallaqa maya muqalaca mucallaqa waxa wey inqiaaciisu daahir wey alirsaal lkhafi aawey somayna soo mare nin nin uu la mucaasarooday xadiid ka warinay kana maqal ujeeda waa laba nin oo isku casri ah waxaa muxtamil oo suurtagal la xadiidka inay kala maqleen markuu markaa can ku yidhahdo ama qaalo ku yidhahdo inuu ka maqlena waa suurtagal inuusan ka maqlena waa suurtagal inqiaac khafi ah wey marka maujeeda inqiaaca khafiga ah ama ha ahaado ama inqiaac macnaa waxa weyaan ama itisaal xaqiiqi ha noqdo ama itisaalkaa iska daahirka laakiin xaqiiqadiisu munqaic ha noqdee sanadku mar hadduu daahirkiisa kore uu muttasil yahay marfuucna uu yahay wuxaa lagu magacaabayaa inuu yahay xadiid musnad ah xadiid musnada la odhanaya daahiruhu litisaalu marka waxaa soo guda gelayaa nidhi itisaalkii xaqiiqigaha iyo itisaalkii yacni aan xaqiiqiga ahayn ee inqiaaca khafiga uu ku jiray labadaasaa soo wada gudagelaya ma wlmusnadu musnadka marfuucu saxaabiyin saxaabi mid uu kor yeelaa la yidhahda fii sanadin sanadna uu ku kor yeelay sanadkaasoo daahiruhu muuqaalkiisa kore iyo sida ka muuqatahay alitisaalu uu xidhiidh yahay waxaan markaa kala qaad lahayn ama muuqaalkaa iyo sida xaqiiqadii isku mid ha noqdeen oo muttasil ha noqda xaqiiqiya ama muuqaalka sore iyo xaqiiqadiisu ha iskhilaafto oo xaqiiq ahaan munqatic ha u ahaado daahirkiisa walow muttasilba ha ka noqdeen labaduba waxa weeye waxa uu soo gelayaa qismiga musnadka ah saas weyaan fain qalla cadadhu faima an yantahiya ila nabiy sal lau alay wasalam aw ila imaamin dii sifati caliyatin ka shucba falأwal alculuw اlmuطlaq wاthani annisfi wa fihi اlmuwaafaqaة wahiya اlusul ila shayki axadi اlmusanifiina min gayri طariiqi wa fihi اlbadl fain qalla hadday yaraadaan ba kuri marka musnadka tacriifka uu xaafid ibn xajar tacriifiyey waa tacriifka xooga badan mutaahiriinta muxadisiinta yani waxa wey isilaaxoodu siduu ku sugnaadayna waa sidaas laakiin culimada qaybo kaleetaa waxa weeye dood ka qabtaa oo musnadkiiyo muttasilka qayb baa isku mid ka dhigaysa qaybna waxay leeyihiin musnadku waa marfuucu la mid yahy oo isku macnadii laakiin waxa wey sida raajixa waa sida xaafid matniga ku qori maarta fain qalla haddii markaa ay yaraadaan cadaduhu yani waxa weeye sanadka raggiisa cadadkoodu hadduu yaraado fa ima an yantahiya inuu ku inuu ku dhammaado ila nabiyi nebiga inuu ku dhammaado sal alla alay wasalam cadadkii rijaashii xadiidka warinaya baa yaraaday xadiidkaa cadadkiisu uu yaraaday cadadka rijaashiisu ay yaraadeen iyo nebiga la gaadhsiiyey sal alay wasalam iyo aw ilaa imaamin ama imaam in loo la gaadhsiiyo imaam lagu dhammeeyo imaamkaasoo fii sifatin sifa u saaxiiba caliyatin oo sarraysa ka shucbata oo kaleetaba weeyaan falwalu midka hore ee cadadka rijaashiisuna yaraatay nebigana loo tiiriyey sal alay wasalam yani ma ujeedaa ee nebiga ku dhammaanaya alculuw lmutlaq baa la yidhaahdaa sarrayn macnaha mutlaqa wahaani ka labaadna alculuw nisbi baa isagana la yidhahdaa wa fiihi lmuwaafaqa halkan wuxuu ka macnaha kaga sheegaya laba qaybood oo la yidhaahdo alcaali wannaasil alcaali wannaasil caaliga waxaa la yidhahdaa xadiidka lagu tilmaamaa haddii ragga sanadka xadiidka ninka kitaabka leh ee raawiga ugu hooseeya iyo nebiga sal alla alay wasalam ragga u dhaxeeya hadday yar yihiin cadadkooda xadiidkaa waxaa lagu tilmaamaa caali baa la yidhahdaa sanad caaliyaa la yidhahdaa culuwigaasi marka wuxuu waxaa garab yaallo loo fiirinaya xadiidku laba sanad inuu yeesho waa daruuri xadiidka culuwi la odhanayo caali la odhanayo ama naasil la odhanayo waxaa laga maarmaana inuu laba sanad iyo ka badan leeyahy asaaniiddiisa markii laysgarab dhigo marka yaa sanadna ragga xadiidka warinayahay waa fara badan yihiin sanadna waa ka yaryahay kaa kaleeto ragga cadadkoodu waa ka yaryahay kaas cadadkiisu yaryahay waxaa lagu tilmaamayaa sanad caali ah kan raggiisu farabateenna waxaa lagu tilmaamayaa sanad naazil ah lagu tilmaamaya maujeeda masalan bukhaari ayaa xadiid warinaya laba sanad buu ku warinaya sanad isagiiyo nebiga sal lla alay slam waxaa u dhexeeya afar nin ama saddex baa udhexeeya sanadna waxaa udhexeeya shan nin baa udhexeeya sanadka isaga iyo nebiga ay shanta nin udhexeeya waxaa lagu magacaabayaa naazil kan xadiidka naftiisa lagu warinaya ee saddexda ama afarta udhexaysana waxaa lagu tilmaamaya inuu yahay caali baa loo odhanaya sanad caaliyaa loo odhanaya ayib culuwiga markaa laba qaybood buu noqonaya culuwi mutlaq ah iyo culuwi nisbi ah culuwiga mutlaqa waxa weeye in raawiga xadiidka warinaya iyo nebiga sal alla alay wasalam ragga u dhexeeyay ay cadadkoodu yaraadaan waa kii haddaan soo midaalanay oo kaleeto ee bukhaari ku midaalanaya culuwiga nisbiga ana waxaa la yidhahdaa ninka xadiidka warinaya raawiga xadiidka warinaya iyo imaam a'immada ka mid ah ragga u dhaxeeya ayaa yar walow imaamkaa markii la dhaafo imaamkaa iyo nebiga inta udhaxaysa ay habateen raggooda masalan shucbuu ku midaaliye bukhaari baa masalan xadiid warinaya isaga iyo shucbaa xadiidka laba sanad buu ku warinaya laba sanad buu xadiidku ku warinaya labada sanadba shucba ayay macnaha waxa weye salka saaraya maujeeda labada sanad midkood bukhaari iyo muslim bukhaari iyo shucba waxaa udhexeeya hal nin baa udhexeeya maujeeda sanadka kaleetana bukhaari iyo shucba waxaa udhexeeya laba nin baa udhexeeya ama saddex nin baa udhexeeya maujeeda waxaa marka lagu tilmaamaa midkaa halka nin udhaxayso shucbo iyo macnaha waxa weeye bukhaari waxaa lagu tilmaamayaa inuu yahay sanad caali ah laakiin culuwigaasi waa nooce waa culuwi nisbi ah maujeeda kan kalena waxaa lagu tilmaamayaa isagana ee dheer ee macnaha raggiisu batay isagana nuzuul baa lagu tilmaamaya waa sanad naazil ah laakiin waa nuzuul isagana nisbi ah wey culuwiga mutlaqa marka waxaa garab yaalla nuzuul mutlaqa ujeeda yacni culuwiga nisbiga ana waxaa garab yaalla nuzuul isagana nisbi ah garab yaalla sidaas markaa kadib shucba haddii la dhaafo oo macnaha waxa weeye shucba markaasi la dhaafo shucbo iyo nebiga inta udhaxaysaay sal alla alay waslam ama ha badato ama ha yarato maujeeda kan nisbiga waxaa la fiirinayaa imaam a'immada ka mid a loo fiirinaya kan mutlaqaana waxaa loo fiirinayaa culuwiga nabigaa loo fiirinaya sal alay wasalam saas ku kala gedisan yahi imaamka marka wuxuu ku yihi waa imaam sifo sarraysare ama waa imaam mashhuur ku ah fiqhiga maujeeda ama waa imaam mashhuur ku ah sida masalan waxa weeye a'immada arbacada oo kaleeto imaamu maalik oo kaleeto maujeeda shaafici oo kaleeto ama imaam mashhuur ku ah weye majaalka xadiidka oo macnaha waxa weye la yaqaano sida shucba iyo maujeeda yacni xamaad iyo raggaasi macnaha a'imo wey adiga iyo imaamka inta idin dhaxaysa haddii ay yaraato waxaa lagu magacaabaya markaas culuwi walaalayaal darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco assalaamu calaykum waraxmat ullaahi